ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa gudoomiyey shir loogaga hadlayay dhaqan celinta adeegsiga aqoonsiga qaranka iyo isku xirka aqoonsiga iyo adeegsiga muhiima ee isticmaalaan dadweynaha taasoo meesha ka saareysa in ka badan soddon iyo afar sano oo muwaadiniinta soomaaliyeed ahaayeen aqoonsiyaal la-aan ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa sheegay in aqoonsigan wax badan u tari doono bulshooyinta soomaaliyeed
dowlad dadkeeda taqaana xuduudaheedu sugan yihiin gaarta horumar dhaqaale iyo isku filnaansho ay dunida kale kula jaanqaadi karto isla markaana leh maamul suuban sarreynta sharciga kobcinta dhaqaalaha iyo hay-ado karti u leh in ay si tayo sare leh ugu adeegaan shacabkooda hay-adaha dowladda iyo dhammaan hay-adaha kale ee adeega bixiyaa waxaa la farayaa inay ku xidhaan adeegyadooda aqoonsiga qaranka ma jiro dad adeeg la siinayo adduunka oo aan qofka identitygiisu ayna caddayn runtii horumar waxaa ku jira dhaqaale iyo siyaasadeed iyo amni iyo dadka soomaaliyeed inay ay noqdaan dad ayaga laftoodu amni ku noolaado amni ku noolaado ayay noqon doonaan haddii ilaa yidhahdo hay-adaha ka shaqeeya ama private ha ahaadaan ama public ha ahaadaan dadka u adeegana ayaguna fursad waxay helayaan dhib yar oo maxaan ku dhahaa ay si dhib yar dadkooda ugu adeegaan marka waxaan rajaynayaa ilahay idankiis inuu gaaro qofka muwaadinka soomaaliyeed sida meelo badan ka jirta isagoo gurigiisa jooga inuu wax alla wuxuu maanta u baahnaa ee adeegaha gurigiisa ka helo gudaha inuu halkaas inuu ka apply gareeyo kulli wixiina inuu meesha ka helo hadduu baasboor u baahday iyo haddii uu ka maxaan ku dhahaa fisid uu dhakhtar u baahday iyo haddii uu meel inuu jaamacad iska soo rejistreeyo uu u baahday iyo haddii uu askari soo qortay iyo haddii uu raba samaynayo waxaan rajaynaya in wax alla wixii u baahday inay uga ay ay gurigiisa isagoo jooga inuu hela wixii oo dhanba u sahlan aado taasaan insha allah u soconnaa hadda laakiin tanaa innaga inoogu muhiimsan saynu u gaadhno waa inaynu aynu xoojinaa arrintaas